gudoomiyaha maamulka dowlada hoose ee degmada cadaado faarax diiriye warsame xogayaha maamulka degmada qaar kamid ah ganacsatada agaasimayaal ka tirsan degmada iyo maamulka galmudug ayaa ka qeyb galay bandhig suugaaneed si heer sare ah loo soo agaasimeyey oo lagu maamuusayay abwaan ismaaciil yuusuf cabdi abwaanjiyeeye munaasabadan ayaa ahayd mid lagu soo bandhigay suugaan kala gedisan sida heeso gabayo iyo maansooyin uu abwaankuuhu bulshada ugu soo gudbiya fariimo ku saabsan gudoomiyaha maamulka dowlada hoose ee degmada cadaado faarax diiriye warsame ayaa ka warbixinaya bandhig suugaaneedka lagu sameeyey degmada cadaado kaasi oo lagu soo dhaweynayay abwaanka weyn ee abwaan jiheeye iyo abwaan jiheeye waxaan leenahay ku soo dhowaada dalkiinnii ku soo dhowaada magaaladiinnii labaad caawa farxaday noo tahay halkaan inaan ku wada qaadanno ku wada caweyno halkaan aan ku wada dhegaysanno suugaanta badda ah ee abwaanjiheeye aad iyo aadan waxaan ku leenahay abweyn abwaan waad u mahadsan tahay suugaantaadana waan ka faa'iidaysan doonnaa barashadaadii iyo soo dhowayntaadii muddada kooban aad joogtay waxaa aad noo cajabgeliyey gabaygii halkaan aad ka qaadday oo madaxweynaha aad ugu ducaynaysay sida uu aadkii aadka ugu maaragtay balaaqada badnaa sida uu u dheeraa iyo sida haddana aad u xifdisaneeda korka aad kaga akhrinaysay aad iyo aad ayay noo cajabgelisay waxaan rajaynaynaa suugaantaada badda ah wixii hadda ka dambeeya bahda suugaanlayda reer cadaado inay ku soo wici doonaan inaad heesaha iyo suugaanta qaybaheeda kala duwan inaad u soo marin doontid oo alifi doontid ayaguna ay maxaa tidhahda ay ka faa'iidaysan doonaan soona bandhigi doonaan marka aadan kuugu mahadcelinaynaa caawa habeenkaagii caawa hameen qodbo iyo hameen sheeko midna ma aha waa hameen suugaaneed waxaana rajaynaynaa suugaantaa badda ah ee abwaanku uu soo bandhigay ee fanaaniintii waaweynaa ee halkaan caawa maaragtay heesaha ay ay qaadi jireen lasoo bandhigay inuu abwaanku horey u alifay ayadana waxay noo tahay sharaf ayay noo tahay in uu abwaan reer cadaado ah intaasoo heesood iyo intaasoo suugaan ah oo caalamka iyo soomaalida inteeda badan heesaawaha ay ku hasaawaan ah heesaha ay ku hasaawaan ah oo ay dhegaystaan inuu abwaanku mu'alifkoodii iyo abwaankii sameeyey uu yahay aadan kaaga mahadcelinaynaa bandhigan oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka socday maamulka galmudugan degmada cadaado iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa lagu tilmaamay in hal abuurka abwaankan uu yahay hanti weyn oo kobcinaysa wacyiga iyo horumarka bulshada soomaaliyeed